عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب هل يخرج miyaa la soo saarayaa ayaa almayitu meyidka min alqabri qabriga miyaa laga soo saarayaa wallaxdi iyo iilka licilatin sabab daraaddeed oo macnaa haddii meydkii halkii xabaashii la geliyo ama laba sii dhaafiyo halkii iilkii laba geliyo laakiin sabab dee asbaabaha kaba mida uun miyaa loo soo saarayaa mise kol haddii halkaa la geliyo si xurmadii meydka loo ilaaliyo lama soo saarayo bal taas baa istifaan buu dhigtay kolley axaadiis buu inoo keeni doonaa ee asbaabaha qaarkoodna xadiidkan kuba arki doonaa markaa labada xadiid aan wada aqrinana waan eegi doonaa kolleyna waxay dee axaadiisu inoo keenaya ay tilmaamaysaa haddii nabshigan ama mee soo saarkan la soo saarayo dee wax maslaxo ah oo bal ay meeshii jirto ama cillo iyo sabab loo soo saara oo maslaxo isaga kuba tacalluqayso haddii iyadoon la maydhin laba aasay iyadoon lagu tukan markaa xabaashii uun la geliya dee haddii laguba rogo waatanoo dusha lagaba tukan karaa bal maalan ama waxyaalo kaleba ay jiraan oo keena dee inay bannaan tahay laakiin haddii wax cillo ama sababi aanay jirin inaan la soo saarin baa bal maalan dee kolley macnuu noqonaya wuxuu ihi markaa musanifu raximahu llahu tacaala isagu istifaam buu dhigto iminka muu jasmin imaamku laakiin dee axaadiisa uu inoo soo aroorinayo ayaa labaduba saaritaan weliba muddo dabadeed ay ahayd iyadoo qabriga meydkii lagaba soo saaray ayay kuba iman doontaa wuxuu uhi markaa musanifku xadaanaa caliy bnu cabdillaahi qaala xadaanaa sufyaanu qaala qaala camrun samictu jaabira bna cabdillaahi radia allahu canhuma qaala anahu qaala ama waxaan maqlay samictu jaabira bna cabdillaahi oo qaala yidhi ataa rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam cabdallaahi bna ubayin bacdamaa udkhila xufratahu horta sufyaanku waa sufyaan ibnu cuyeyna camriguna waa camr ibnu diinaar kollayna laba qaalaan aqriyo midunbaa inoo taalo waa waxay dee lafdi ahaan ama kitaab ahaan ay u xadfaan laakiin qaaliban lafdi ahaan way ku dhawaaqaan marka usluubku sidanoo kale yahay oo xadaanaa sufyaanu sufyaan baa noo waramay oo qaala wuxuu yidhi qaala camrun camr baa yidhi ibnu diinaar samictu jaabiran marka labadii qaalood dee meesha israacday ayay mid ahaan kitaab ahaan way gooyaan meelahan oo kale laakiin dee lafdi ahaan waa lagu dhawaaqaa wuxuu ihi haddaba jaabir bni cabdillaahi ataa uu yimi rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam cabdillaahi bna ubayin waa iyadoo la aasayo ayuu yimi bacdamaa udkhila xufratahu horena waataynuu soo maray xadiid kan oo bal maalan idankiisoo kaba dalbay ka codsaday inuu qamiiskiisa siiyo si uguba kafno inay jirteen intii xufradiisii ama qabrigii la geliyey dabadeed weli ciiddii aan laguba rogin ayuu rasuulka ilaahay soo gaadhay fa amara bihi uu amray oo fa ukhrija waa la soo saaray waa cabdillaahi bnu ubayi ra'sa almunaafiqiin fa wadacahu wuxuu dhigay rasuulka ilaahi saa u saaray calaa rukbatayhi labadiisii jirib ayuu saa u markaa dee korkooda saaray wanafaha waanu tufayoo calayhi ay cala bni ubayin min rayqihi dee horeynu u soo maray oo kollay inankiisu saxaabi aada iyo aad u mudan oo asxaabtii rasuulka ilaahay khiyaartoodii kaba mida ayuu ahaa isagaana bal matalan markaa waa maamuuskii inankiisa iyo inankiisoo bal tan rasuulka ilaahay kaba rajaynaya ama kaba dalbu rasuulkuna u ballanqaaday saynu soo maray taas layimaatinkeed bay ahayd haddaba waanu ku tufay waalbasahu wuxuu huwiyey oo u geliyey qamiisahu qamiiskiisii ayuu rasuulka ilaahay uba xidhay wa kaana waxaan waaya waalbasahu qamiisa fallaahu ilaah baana aclamu og oo ujeedadu aa rasuulka ilaahay laakiin dee waxaynu soo marray wacdi inay ahayd tanna waxba umay tarahaynba oo dee waa taa intii ka dambaysaaba walaa tusalli markaa calaa axadi minhum maata abadan walaa taqum calaa qabri ay sooba degtay bal markaan ilaah baa og oo bal arrinkan uu qamiiska uguba xidhe laakiin waxaynu soo marray wacdigaasi inuu jiray wa kaana waxaanu ahaa kasaa mid huwiye cabdullaahi bnu ubayi cabaasan cabaas qamiisan intan hore umaynaan soo marrega laakiin horaan u soo sheegnay oo cabdullaahi markaa ibnu ubay cabaas ibnu cabdilmualib oo rasuulka ilaahay adeerkii ahaa ayuu ahaa mid qamiis huwiyey oo markaa siiyey qamiis uu gashado horaanantaa waxaan soo nidhino waa markii beder waxawey dagaalkii beder dhacay dadkii la qabqabtay waxaa kuba jiray rasuulka ilaahay adeerkii cabaas ibnu cabdilmualib oo markaan muslim ahayn laakiin isaga iyo qoyskiisuba dee qasab ahaan ama ikraahaan ay u socdeenba mukrahuun ay ku qasbanaayeen inay dadkan soo raacaan oo ay diideynayd quraysho inay kaba hadhoon wakhtigaasna isadaba markaas markaa la qabtay dabadeed kolleyna oo dee malaa markaa isagu ina ubayimuu joogin beder ee waa madiine markii la yimi ee la keenay dadkii asira ahaaye wax muu xidhnayn qamiis ama dusha sare wax kumuu xidhnayn marka dee san hore usoo marrayna nin aada u laf weyn buu ahaa cabdullaahi ibnu ubayina saasuu haayo wax kaloo leeka adoonkiisa ahaynba lama hayno isagaa kiisii markaa aduu qamiisu lahaa buu siiyeyoo markaasuu gashaday saa cabaas ibnu cabdilmualib halkan markaas kaana kasaa cabaas ma bacnaa ujeedadu rasuulka ilaahi waxyaalahan uu hiyey inankiisa wacdigaa ugu ballanqaaday ee inankiisa uu ku maamuusaya markuu weydiistay taa kasokowba arrin hore oo yar mukaafa'a laguma tirinaya ayaa jirtay oo rasuulka ilaahay adeerkiinu qamiis huwiyey tanna maanta ay tahay nooc mukaafa'a iyo abaalkaa celintii oo kale sida cibaara inooguma soo socota dee halkana ujeeddada loolaba yimi ama jumladu ay faa'iideynaysaa taa ay tahay qaala sufyaanu sufyaan wuxuu yidhi wa qaala abuu haaruuna abuuha sufyaan waa sufyaan ibnu cuyeyniya xadiidka inooguma sugnaa sanadkiisa wa qaala abuu haaruuna abuu haaruun baa wuxuu yidhi wakaana calaa rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam qamiisaani oo rasuulka ilaahay markanuu qamiiskiisa u saaray maaha inuu isagii feedho qaawanaaday laba qamiis buu gashanaayo markaasuu mid uba saaray faqaala lahu rasuulka ilaah labadaa qamiis xidhan ayuu faqaala lahu ibnu cabdillaahi ina ubayi inankiisoo cabdullaahi isna laba odhanayaa yidhi yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayow albis waxaad huwisaa abi aabbahay qamiisaka qamiiskaaga huwi aladii yeeli jildaka weliba ka hoose ee jirhkaaga xiga kaa aabbahay huwi ayuu yidhi rasuulka ilaahayna dee waa kaasoo u huwiyey qaala sufyaanu sufyaan wuxuu yidhi fa yarawna waxay markaa dadku ay u malaynayaan ama ay ictiqaadinayeenba ana nebiya nebigu sala allahu calayhi wasalam albasa cabdallaahi cabdallaahi bni ubayi inuu huwiyey qamiisahu mukaafa'atan limaa sanaca waa waxaa hore uu sameeyey ee uu cabaas huwiyey qamiiskiisii abaalcelin iyo dee mukaafa u taa hole ka abaalmarinayo inuu sameeyey taas baa waxa weeye ay dee bal arrinkan iyo tan laguba xambaaray oo loo ictiqaadinaya inuu saa uba yeelay bal baab horena xadiidka waynu kuba soo maray baabulkafani filqamiis baynu baabkaa kuba soo maray qisadan cabdillaahi bnu ubayi inankiisu inuu weydiisayna halkana way kuba sugan tahay halkaasna waynu soo marro baltana waa jirtaa laakiin dee inankiisa dalabkiisii iyo rasuulka ilaahay oo isaga inankoo khiyaartii saxaabadaba ahaa uguba ballanqaaday iyo markaa wacdigaasoo taa uu u oofinayeyna way jirtay laakiin xataa rasuulka ilaahay waa kii kuba tukaday sidaynu soo marray dabadeedna laakiin ay timi aayadii ay soo degtay oo ah in dee laga manciyey inuu ruux munaafiqa aaskiisana tago salaadna uu kuba tukado taas waa midoo waa umuur aynu soo maray bal intaynaan gaadhin halka maxalu shaahidka xadiidka cibaaradan qaala sufyaanu wa qaala abuu haaruuna bal abuu haaruun sanbaa wuxuu leeyahay abuu dar iyo keyrkeedba ruwaadii bukhaari intoodii badnayd ama dhacday ruwaadda qaarkoodna waxaa agtooda dhacday wa qaala abuu hurayrata laakiin sheekhu wuxuu ku tirinayaa abuu hureyraha dhacay mustakhrajka abuu nucaym iyo ruwaadda bukhaari agtood barhkood inay tasxiif tahay san imika aan haynaa abuu haaruunkan markaa waxaanu ku sheegay magaciisa nin muuse bnu abi ciise la yidhaaho waa nin reer khifaar ahaayoo reer madiine ahaayoo hiqo ah kunyadiisana abuu haaruunna kuba shuhroobay bukhaarina markaa dee ninkaa markay noqoto maaha ruwaadiisa quususha iyo axaadiida ka wariya waa tacliiq oo xadiidkani waa mucallaqun oo tacliiqan uu kaba wariyey muslim iyo abu daawuud iyo ibni maajaba iyagu wax kaba wariyo horta bal waa nin hiqo ah ee laakiin ninkani waa atbaacu taabiciintii buu kaga mid yahay hadday taa noqoto oo abuu haaruun markaa atbaacu taabiciintiia cibaaradanah rasuulka ilaahi laba qamiis buu xidhnaay oo kale abuu haaruunna aanu sheegin ciddii kaba sarraysay ee uu xadiidka kaba soo naqliyey waxay noqonaysaa markaa tani mucdal bay noqonaysaaoo ee maaha mowquuf saxaabi ku taagan maqduuc bal maalan waxa weeyaan imika dee kolley akhar min shaksi ama laba shaksi wax ka badan baa dhacsanaanayo bal waa mucdal noocii laba odhanayay oo imika taas bay noqonaysaa laakiin shayga inoo sugani waa taa hore oo rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh inankiisa ugu ballanqaaday axaadiid ama xadiidkii hore sanadkiisu mowsuul ahaa ayuu inooguba yimi bal maalan taas qadarkan dambe uu sufyaan yidhi isagii abuu haaruun umuu tiirin fa yarawna ana nabiya sala allahu caleyh wasalam abu halkan sufyaanna muu rafcin oo ama bal maalan dee rasuulka ilaahi waa marfuuc sax laakiin muu sanadkii ma dhammaynoo bal ciddii uu kaba maqlay ma dariiqaa hore camr can jaabir baa mise imika waa qadarkani sanadkii hore la mid maaha oo isagana inqidaac baa kuba sugan halkan inooguma sugna laakiin kitaabuuljihaad buu sheekhu raximahullahu tacaala ku keeni doonaa baab uu uba dhigtay kiswatul asaara oo dadkaa lasoo qafaashay oo dee bal maalan wax la huwiyo hadday qaawan yihiin iyo bal taas laba siiyo isagoo sanadkan imika xadiidkan intan kuba warinaya sanadkan oo daahirku markaa yahay intani inay mawsuul tahay intan dambe ay mawsuul tahay bal haddaan de bal waxa weeyaan taas daahirku uu yahay taasa dambaysa taasi waa mida oo alfaadaha waxa kuba tacalluqsan xadiidka laakiin maxaa inooguba sugan ibnu ubay oo qabrigii la geliyey rasuulka ilaahay markuu yimi in la soo saaray kollayna walow dee nifaaqiisa iyo kufrigiisa aanay umuurahani waxba ugu tarin rasuulka ilaahay qamiiskiisan oo loo geliyey iyo rasuulka ilaahay ama istikfaartii uu ilaahay u weydiiyey dembi dhaaf iyo tufidan uu kuba tufay isaga aanay kufrigiisan daraaddeed waayo maxalkii baan qaabiliye u lahayn shakhsigii baan qaabiliye umuurahaba uba lahayn aanay waxba uga tarin laakiin maxaa inooguma sugan rasuulka ilaahay amarkii baa lagu soo saaray oo haddii bal ay jirto wax maslaxo kuba tacalluqsan maslaxadaas waxaaba kaba mid ah in imika tan dee haddii aanay isagu xaaladiisu aanay tan ahayn umuurahani rasuulka ilaahay dee dadka kalena waa ka duwan yahayoo maradiisana barako gaara way u yeeran lahayd tufidan iyo ducadani oo waxa weeyaan waa khusuusiyadan rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh marka arrintaasoo kale hadday tahay dee waana xaalo rasuulka ilaahay ku khaas ahaydba ama in waxa weeyaan wax kaloo isaga maslaxa uguba sugantao kafantiisii oon laba dhammayn welina aan la xabaashii lagu wada rogin kol hadii ciiddii lagu rogay iyada astur uba noqonaysa kafantii oon dhammayn oo kale iyadoon hagaag laba maydhin oo kale iyadoon laguba tukan bal umuuraha inta badanee maslaxooyin isaga kuba tacalluqaya ay yihiin waxa eeye waa loo soo saarayaa taasba waa loo soo faqayaa bal umuuro kaleoo aimadu sheegaan haddii ka soo qaado iyadoo qabrigii bal maalan saasoo kale ay ama lagu aasayba ay ama xoolo kuba dhacaan sadee lacag iyo waxyaale iyo waxde adigu bal maalan ay kuba dhacaan oo bal maalan taasoo kale qabrigii looga faqaya waxyaalo sidaasana ama way soo qaadeen masaa'il sidaasana aimadu way soo qaadaan bal wixii maslaxo ah ee waxa weeyaan kuba tacalluqayay in waxa weeye umuurahan dee isagan in waa loo soo markaas waa dee wax in loo soo saari karayo xadiid kalena uu inoo dambeeya waana xadiidu jaabirun xdثna مسdd qال أخبرna بشhر بن المفضل qال xdثna xسين المعلم عن cطاء عن جابر رضي الله عنه qال أنه qاaل bal snadka waa dad aynu soo wada maray xafnu xajarna dariiqani aad buu u casiiz yahay oo xataa qolooyinkii mustakhrajaadka lahaa ee arrintoodu ay ahayd inay sanad kale xadiidkii kuba wariyaan oo sheekha meel kale una iskagaba soo dhacaan oo kale iyo barhkood dariiqan bukhaari unbay mareenoo waa xusein almucalim can cadaa can jaabir baa dariiq aada u casiisa waayo riwaayo kalaa lahayaa laakiin dariiqan baa aada u naadira marka la eego bal laakiinse waa sanadaynu soo maray jaabir bnu cabdilaahi baa wuxuu yihi qaala lamaa xadara uxudun waa uxud markii waa ghaswadii uxud iyo dagaalkii uxud markuu yimi xaadiray weeye waa habeenkii dee la rajaynayay in ama dee ciidankii waa fadhiyaa kolley subaxdii baa dagaalkii la eegayaa haddaba waqtigaa waqcadii iyo dagaalkii uxud uu xaadiray ee uu yimi uu galay waqtigiisii gaadhay ayuu dacaani ii yeedhay aabii aabbahay mina leyla habeennimo waa abihi cabdillaahi bnu xaraam habeenkiibuu ii yeedhay fa qaala wuxuu yidhi ma oraani anigu isu malayn maayo ilaa maqtuulan ku la dilaya inaan ahay uun mooye fii awali man weliba cidda ugu horeysay yuqtalu la dilayo min asxaabi nabiyi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay asxaabtiisa dadka laga dilayo weliba kuwa ugu horeeya in aniga lay dili mooye wax kale uma malaynayo taas buu yihi de kolleyna waa la dilay maalintii oo ilaahay sidii uu filayo isagu malaynayay waaqac bay noqotay xaqiiqay noqotay sheekh halkan wuxuu kaba soo noqonayaa xaakim musadragiisa isagoo waaqidi kaba warinaya sababta danigani inay ahayd inuu arkay mubashir ibnu cabdilmundir waa saxaabi ansaara oo dadkii beder lagu dilayba ahaa ayaa manaan buu kuba arkay markaasuu ku yidhi anta qaadimun calayna fii hadihi alayaam waad noo imanaysaa maalmahan baad adiguna noo imanaysaa rasuulka ilaahi buu bal waa dariiqaa xaakim imika musadargiisa canilwaaqidi uu kaba warinaya weeye markaasuu rasuulka ilaahi markuu taa ugaba waramay ayuu yihi hadihi shahaada arrinkaasi waa shahaado xaggan kale in asxaabtii rasuulka ilaahi dad lagaba layn doonana bal rasuulka ilaahi isagoon dagaalku iman markaa dee uu la tashanayo saxaabadii miyaanu u baxnaa mise halkan aan kulaba dagaalanayo taa uu lahaayoo kale rasuulka ilaahay madan buu arkay inuu yidhiba dee waxaan arkay lo la gowracayo oo kale iyo ama tunxaro uu ku awilay dad asxaabtii kaba mid oo ama la laynaya iyo qatli saxaabada kuba imanaya uu kuba fasiray bal haddaba anigu taasaan isu malaynayaa buu yidhi wa innii anigu laa atruku kama tegayo bacdii dabaday acaza calaya minka ruux aniga iigo dee aan ka jeclahayo oo iiga qiimo badan agtaydana kaga casiisan adiga hayra nafsi rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam waxaan rasuulka ilaahay naftiisa ahayn bal rasuulka ilaahay dabadii cidda bilmatalan aan ka tegayo ee aniga agtayda ugu mansilo iyo martabo weyne ugu qiimo badan ugu casiisani adiga weeye rasuulka ilaahay dabadii buu idhi oo cid kaleoo bilmatalan aniga igaga ciso badan sharaf badan ama qiimo badan rasuulka ilaahay aan ahayn oon ka tegayaa ma jirto waina calaya korkayga waxaa daynan dayn dayn baa laygu leeyahay ee faqdi daynkaa bix dayn baa laygu leeyahay daynkaa bix wastawsi biakhawaatika khayran wastawsi waxaad naftaada dee aduu dardaarantaa aada isu dardaarantaa weeye macnaa waa dee isagiioo wasiyadii isagu u dardaarmayay inuu hablahooda ay walaalaayiin ka warhayo oo halkii aabbahoodoo kale uba galo isagaa dee unina imika eh tii aqbalka uu aqbala weeyaanoo macnaa isu dardaaran adigu aqbal wasiyadan kuu dardaarmaya walaalahayoo si fiican ula dhaqanoo macnaa halkaygii u gal hablaha walaalaatiin kolley deenkan isaga lagu lahaa qadarkiisa iyo sii uu bixiyeyba waayo mucjiso weyn oo rasuulka ilaahi mucjisaadkiisa kaba mida deynkaas bixintiisiina muuqatay kitaabkay kuba dambaysaa kuba iman doontaa isagoo weliba jaanibkaa kuba soo celcelin doona xagga marka la eega xadiidku marka halkaa laba gaadhay deynkiisa iyo wixii uu kuba bixiyey iyo bartii oo kale isagoo rasuulka ilaahay dee waxaa markii hore weydiistay bal nimankan deynka leh inuu kala hadlo waayo beertu markaa may wada gaadhayn wixii beerta ka soo go-ay deynkoodii bal inay wax ka sugaanoo iyaguna ay diideen oo markii dambe bal waa wax inoo dambeeya taasi xagga habluhuna ilaa toddobiyo way ahaayeeno iyaguna kolley hablahaas ay walaalaayihiin waxay kuba iman doonaan iyaguna kitaabu nikaaxiyo waayo waa wasiyadii aabihii daynkana waa bixiyey hablihiina dee waxa weeyaan bal wixii maslaxadii isaid buu iyaga masaalixdooda kaba horraysiinayo ta halkaa inooguba dambaysa ah rasuulka ilaahay iyagoo safar ka soo wada noqday madiinana lagu soo wada jeedo weydiiyey oo yidhi dee kolley waa xadiid isna in badan soo noqnoqda laakiin qaybo kaba mida in weydiyu yihi ma guursatay ayaa wuxuu ihi haayo deetuu yihi ma bikraad guursatay mise gabadh carmal oo adugu mid carmalo wuxuu ihi carmal baan guursaday rasuulkaa ku yidhi marka hallaa bikran tulaacibuha wa tulaacibuka maxaad u gursan weyday gabadh bikra ah oo aada la ciyaarto kula ciyaarto oo markaasaa wuxuu yidhi aabbahay waa dhintay oo hablu ka tegay marka waxaa nacay dee mid iyaga la midoo waxba dhaamin oo u feedhin oon iyagii markaa dee adigu hooye oo kale aan u noqon inaan u keeno taasaan waa maslaxadii markaa hablihii ay walaalo ahaayeenoo labadaba arrimihiisii waa wada oofiyey e wuxuu ku yidhi hablahaasna awalaalaatiina bal khayr iyo wanaag isu far adigu naftaada u faro baxna kula dhaqanuun fa asbaxna waanu waa bariisanay buuhi fa kaana waxaa isagu markaa isagaa dagaalka ka reebay markaas oo isagu dagaalku muujirin jaabir walow maalintii labaadba xamraaw lasad uu joogay fa kaana wuxuu awala qatiilin kula dilo kii ugu horreeyey waa sidii uu filayay iyo dannigiisii wadufina waa la aasayoo macahu maciisa aakharu ku kale waa shaksi kale oo isaguna dadkii uxud laguba dilay ah ayaa la aasay fii qabrin horeyna usoo maray intana in nin kale qabri lagulaba aasay ee sidan horeba usoo sheegnayna waa saxaabi camr ibnu ljamuux ibni zayd ibni xaraam laba odhanayo bal matalan halkaa horena adeer buu kaba cabiray halkan imika cibaaradu inooguma sugna adeerkuna waa majaasaane isaga ilmaadeer bay noqonayeen laakiin dee nin ka weyn buu ahaayo idadiina qabay aabbihiina xagga marka la eega abtirsiinta ruuxa saasaa adeer in adeer aabbiha uba noqdee laakiin waxaaba dhici karta xataa camarin da-da kaba sii weynaa isagana waqtigaasaa la dilay inay isu seedi ahaayeen tolla ahaayeen kasakoo labanoo saaxiibana way ahaayeenoo aada isu jecel oo aan kala hari jirin markaasaa wuxuu yidhi isagii baa de qabri baa la wadageliyey labadoodiiba falam uma lam tadib may fiicnaan oo macnaa kumay raali noqon oo nafsii naftaydu an atrukahu inaan ka tago maca alaakhari macnaa waa markii dambe markaa baahi baa jirtay oo laba iyo wax ka badanba qabri baa la wadagelinayay dee uxud maalintaa dagaalkii dhacay dadkii ay bateen dhintay dadka mashaqo badanna ay mid kasta in qabri loo qodo gaara ay kaba imanaysay laakiin haddana naftiisiibaa waxay doonaysay jeclayd in aabbihii qabri gaara oo u gooniya uu kuba aaso oo naftaydii baan u fiicnaan weeye kuba raalli noqon weeye an atrukahu inaan kaba tago maca alaakhari faistakhrajtuhu waan soo saaray bacnaa fa akhrajtuhu weeye siintiya ta-ad dalab waxa maaha waxa weeye waan soo saaray bacda sittati ashhurin lix bilood dabadood ayaan soo saaray waa iyagoo lix bilood hadda aasnaa ayaan kaba soo saaray horena waynuu soo maroo dhiigoodii baa lagu aasayo iyo dharkoodii baaba laguba kafno xaaladu taas bay ahayd faidaa waaba huwa isagu wuxunbaaba igu soo kediyey weeye huwa aabbahay oo cabdullaahi bnu camrin ih ka yowmi maalin oo kale inuu yahay wadactuhu aan dhigay maalintii aan halkan geliyey si uu ahaa oo kale inuu yahay isma bedelin oo dee waa shuhadadii waxa weeyaan oo wax isbedela oo isagii kuba yimi inaanu jirin hunayatan hayra uduni koley lafdiganin marka la eego ruwaadda qaarkood in ama in badan baa halkan riwaayadoodu ay tahay oo cibaaradan ah hunayatan hayra udunihim waxaad moodaa taqdiim iyo taakhiir baa kuba sugan waxaana jirta ruwaadda bukhaari barhkood waxaanu qaadiciyaad bu aniga halkan aniga kaba soo noqonlaya nuskhadaydna waxaa ku sugan qaadiciyaad inuu yihi fii riwaayati abisakan wanasafiyi abisakanna kolley ninku ma aha ee waa xaggan dabcada uune ibnu sakan baa la yidhaha abisakan lama yidhaha de waa ibnu sakan oo haddaa ila mid tihiin oo markuu sharaxa sii dhammaynayo ama waxoogaabaa ka harsan ayaa wuxuu yihi fii riwaayati abisakan halkaa qaadiciyaad waa markuu qabanayo faidaa huwa ka yowmi wadactuhu hunayatan hayra uduni halkaa qabanayo ibnu sakan baa la yidhahyo waa nin imaam ahaa saciid ibnu cuhmaan ibnu saciid ibnu sakan laba yidhaah waa reer masar waana ninkii ugu horreeyey bukhaari kitaabka bukhaari masar keenay saddex boqol iyo saddex iyo kontonkii buu dhintay waana ruwaadda bukhaari isagaana bukhaari masar geeyey ama kitaabka de kitaabka jumladiisa ninkii ugu horreeyey geeye buu ahaa masar haddaba riwaayada ibnu sakan baan leeyahay magaciisna waa taan din sheegay nasafiguna waa nin isagu dee ka marta ka horeeyaba dabaqo ibraahim ibnu macqil baaba la yidhaayo waa dadkii iyagu dee bukhaariba laba kulmay kitaabkeen iyaga riwaayadooda maxaa kuba sugnayd hayra hunayatin fii udunihi oo waa tan aan leenahay taqdiim iyo taakhiir baa kuba sugan oo taas baan in laqbadu ku hagaagaysaa marka in la yidhaaho faidaa waaba huwa aabbahay wuxunbaaba igu soo kadiyay aabbahay ka yoomi maalin oo kale inuu yahay wadactuhu aan dhigay qabrigan halkan iyo iilkan aan dhigay hayra hunayatin wax yar un mooye hunayana waa taskiiru hana hanana waa shayga yar ee yasiirka ah macnaa wax yar oo fii udunihi dhegtiisa ku sugan dhegtiisii weliba xagga dhulka xigtay oo laga yaabaa markii horena xataa wax in laga gooyey oo nimankii gaalada hay googooyeen waayo isagoo dadkii ay kuma yimaadeen bay butladu ahaydbe ayaa wax yar oo xaggaa dhegtay intii xigtay dhulka ah ayaad moodaysaa wax yar aanay ahayn oo malaa wax yari ay jireen laakiin wax kale oo isbedeloonse ayaan may jirin mooye marka cibaarada maxaan leenahay oo ziyaadiya taakhiir bal maalan markaa taas aan nidhaahno hayra hunayatin fii udunih oo bal maalan taas ay nooguma dhammaato taa horena ay markaa yar isweydaarashadaasun ay tahay hunayana waa taskiiru hanabaa nira waa shay yar athar yar oo kooban ayaa dhegta kuba sugnaa wax kaloo kuba sugnaa may jirin wax isbedeli may jirin horta niyada de waxa weeyaan kolley bal muwadaa maalik baa waxaa dhacday waqtigan waqti aada ugaba dambaysay inuu haddana soo saaray malaa qabrigii halkaa kaba saara oo laba gaar ha uba saaree may kala dheerayno way isku xigeen haddana labadoodu marka waqti ilaa lix iyo afartan sanood kaba dambaysay waana imaam maalik muwadaiisasoo kuba sugan ayaa mucaawiye waqtigiisii ay ahaydoo malaa ilbiyo magaalada loo soo duwayey ayaa soo martay halkii shuhadaa uxud dadkii baa loo sheegay oo malaa qayb bay yar gaadhay biyihii ay gaadheen markaas baa deeto kuwiibaa dib looga celinayay oo bal maalan waqtigaas ay taasi dhacday ayaa iyadana daadkii ama dee ishaasi markuu yar dilaaciyey ama gees uu qoday qabrigii ayuu dib u soo saaray oo waqtigaasna wax isbedelo oo kuba yimi may jirine si ayay ahayd xaaladiisu macnaa inna ismay bedelin isagiyo dee kuwo kaleba way jireen malaa markaa oo yar biyihii laga hagaajinayay iyada ay muuqdeen wax ajsaadoodii kaba mid ay muuqdeen oo waqti lix iyo afartan sanood laga joogo uxud oo iyaguna aanay waxba isbedelin markaa jirkoodii aanay isba bedelin maxalusheedku markaa maxay tahay imaka halkan uu soo saaray qabrigii waa kan ka soo saaray bartaasi iyadoo dambe waxaan leenahay waaba xaalad daruuraba la odhan karaayo meeshii biyo iyo waxyaalaha maray oo qubuurtii qaar qoday markaa biyihii meesha lasoo mariyey ee tan oo kale isagaa soo saaray wax dararoo ugu jiray markaa dee waa tan laguba aasay ee meydka oo nidhaahno waa maslaxo meydku lahaayo imaka halkan may jirin ee laakiin waa maslaxo iyo arin kuba tacalluqsanaayo waa kan isagu leh falam tadib nafsi naftaydii baan tan ku raali noqon oon ku qancin ee aabbahay cid kale ay iil ku wada jiraanba waa kan soo saaray oo kaleo bal maalan markaa haddii wax maslixii bal meeshii ay jirto in lasoo saarayo xadiidku waa inooguba sugan yahay laakiin sheekhu istifaan buu u dhigtay hal yukhraju lmayitu min alqabri wallaxdi licilatin istifaamtana muu jasmin baan leenahay oo waa la soo saarayaa muu odhana ma la soo saarayaa waana ixtimaalaadka meesha jiro oo dee xadiidka hore waxaabaa la odhan karaa waa arrin ah rasuulka ilaahay qamiiskiisan loo gelinayay iyo ducadan uu ducaynayay waxa rasuulka ilaahayba khaaskoo dadkii kale aanay taa laba wadaagsanayn oo xadiidka khusuusiya halkaa ixtimaalkaasa iman kara xadiidkan labaadna ee rasuulka ilaahay baltaa inuu kaba war helay uu saa marfuuc ku noqdo oo uu ku taqriiriyey daahirku imaka ama lafdiga kuma sugna walow dee inta badan saxaabadu aanay wax ku dhaqaaqi jirin waxyaalaha caynkaasa in rasuulka ilaahay kaba warreeya ama idan ugaba haystaan mooyaane oo halkaasna tasriix rafci kuma sugno marka iyadna ixtimaalkaasaaba jiray inay dee ficil jaabirun ay arrintu noqoto rasuulka ilaahayna kaba warhaynoo labada arrimood daraaddeed ayuu istifaamta u dhigto ma la soo saarayaaye bal markaa waxa weeye se dee si guud jawaas baa imika axaadiidani markay sabab ay timaado ee laakiin sabablaan in loo soo saaro meydkii maaha bartaaba weeye ama umuuraha kale oo umuuraha dee markaas xaggii laqbada markaan laqbaynaynay iyo bal taas ba aan sheegnayba wey arrin kalena jirto hal yukhriju lmayitu min alqabri wallaxdi licilatin buu yidhi markan eegnana imika taas ee qabri lasoo saaray iyo cibaarada imika halkan oo yar laxdigii ah lafdigii inooguma sugna laakiin in dee horean usoo ogaanay iyaga shaqi inaan loo dilaacin la dilaacin qolooyinkii uxud ee bal maalan lagu laayay ee xabaalaha meesha lagu wada aasayay rasuulka ilaahay markuu weydiiyu idhaa keebaa xagga qur-aanka qaadashadiisa iyo xifdigiisa iyo baltaa u badan inuu iilka kuba horreysiinayo meeshan ibnu ubayina iyada xabaasha lagaba soo saaro markii la geliyuunbay ahayd laakiin cabdullaahi bnu camrin iilka ayaa lagaba soo saaro markaa sanbaa lafdigan min alqabri walaxdi labadu inoo tahayba oo labadiiba labada xadiid way inooguba sugan yihiin umuuraha xadiidka iyada inooguma suganna bal dee xaggan marka la eego cabdullaahi bnu camrin waa kaasoo inankiisii bal kaa uba dardaarmaye uu sheegay inuu dadkaa oo dhanka agtiisa uu cizi iyo sharaf iyo qiimo badan inuu yahay rasuulka ilaahay buu kaba soo reebo taasi waa iimaankoodii adkaaya gaadhsiisna inay rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ka jeclaayeen dee awlaadoodii iyo waalidkoodii iyo maalkoodaba ay kaba jeclaayeen oo waa kaa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh kaba soo reebay bal taasba weeye arrinkan dee iyaga kuba yimine marka inaanay jasadkiisa cunin waa shahaadadan daraaddeed oo waa nooc dee iyadoo dadka badankooda ciiddu ay cunayso haddana dad aan iyagoo halkaa ciiddii kuba jiro asbaabi ay mutawafir u yihiin jidhkooda ay ciiddu u dhammayn lahayd haddana ilaahay subxaana wa tacaala dee qudradii iyo iyagu mansilada ay leeyihiin daraaddeed aanay ciidduba uba cunahayn oo dee kuwan shuhadadii shuhadadii ay kaba mid yihiin baabulaxdi washaqi fi lqabri ilkii iyo jeexitaankii dhexda un laba jeexaya qabriga dhexdiisa taas buu baabkeedii yahay waxba iga hadha xadiid waa hadhay waaya xdثna cli بن cbdاللahi qال xdثna سacيid بن cاamiri can شhucbaةa can iبn abi نaجiixi can caطاءi can jaabiri radي الlah canhu qaala waa xadiidkii makaan kaba soo baxnay uno laakiin isagoo mukhtasara dufina waa la aasay macaabi aabbahay macii rajulu nin baa la aasay falam tadib waana camr bn اljamuux falam tadib nafsii naftaydi may dee wax wayaan kumay qacnin oo kumay raalli noqonin oo aabbahay ruux kale qabriga kula jiro xataa akhrajtu fajacaltuhu waxaan yeelay fii qabrin qabri baan yeelay calaa xidatin gaar ahaan iyo keli ahaan iyo isaga gooni ahaan baan qabriga u gaara ayaan deeto markii dambe aan dib ugu aasay baabulaxdi washaqi fi lqabri ilkii iyo shaqigii waa shaqiguna waa san imaka inaga halkeena laba sameeyo lama duwo waa jeexidan qabriga bartankiisa la jeexayo baltaas qabriga dhexdiisa waa bal matalan keebaa mudan ee kolley labaduba jaa-is weeyaane waa xukunkoodii iyo jawaaskoodii buu baabkeedii yahay xadaثna cabdanu qaala akhbarana cabdullaahi qaala akhbarana layth bnu sacdi qaala xadaثani bnu shahaabin can cabdiraxmaan bni kacbi bni maliki can jaabir bni cabdillaahi radi allahu canhuma qaala anahu qaal kaana nabiyu sala allahu calayh wasalam nebigu waxaa yajmacu mid jamciya bayna rajulayni laba nin dhexdoodoo min qatla uxudin dadkii uxud lagu dilay ah ayuu dee meel isugu geynayay qabri uma yaquulu wuxuu odhanayay ayuhum waa iyagan dee waaba labadii ama dee kolkol buu laba wax ka badana laba jamcinaye koodeeba agharu u badan akhdan qaadasho liqur'aani qur-aanka uu qaato fa idaa ushiira lahu haddii loo ishaaray ilaa axadihima qadamahu fi laxdi xagga iilka oo xaggii qiblada ayuu isaga ku horreysiinayay faqaala waxaanuu yihi rasuulka ilaahay ana shahiidun calaa haaulaai yowma alqiyaamati faamara wuxuu amray bidafnihim bidimaa'ihim in dhiigyadoodii lagu aso walam yuqasilhum xadiidka waa ti marar uu soo celceliyey waa marar buu soo celceliyey malaa shan goor hor iyo markaa imikana waa kan xadiidkii baa inoo soo noqdae laakiin maxaa inoogu sugan cibaaradii laxdiga ilaa axadihimaa qadamahu fi laxdi oo markaa waqtigii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh in laxdigiu dee bal markaa rasuulka ilaahayna dee waa kaasoo waqtigiisii baa lagu aasi jiray oo iil baa la qodi jiray meydkiina laba gelin jiray taas xadiidka way nooguba sugan tahay xadiidkana baabkii uu ka baxayba xadiid labaad oo shaqiga ay nooguba sugan tahayna halkan kumuu sheegin markaa lafdigan laxdigunbaabay inoo yimi marka haddaba in mid weeye waabay noqon kartaa xaaladan oo markan la leeyahay midbaa iilka laguma horreysiinaya si ibnu rushayd yidhaaho kaa xaggii iilka la geliyey mooyaane inka labaad meel loo dilaacinayay iilkii aan ahaynba kaasaa kaba horeeya waaba suurtagaloo dee waxay leeyihin taasna waxaaba keenaya in marka iilka la qodayo in ruux qaada dhibyaraan waa lagu qodi karaa laakiin iyadoo lasii dheereeyo oo bal maalan haddana qoditaankiisiibaaba mashaqa kaba imanaysaa in laba ruux ama saddex ruux qaada oo meeshaa yaree kooban ah ruuxii si u qodo ama majaal ma helayo uu intaa kuba qodo waaba suurtagal halkana in shaqiga uu kuba suganyo kala horraysiiye mooye kale shaqi uu kuba sugan yahay baltaas laakiin horraysiintan ama laxdigani wuxuu keenaya laxdigu horta inuu mudan yahay waxaana jira xadiid asxaabu sunan ay wariyeenba oo bal maalan oo xadiid ibnu cabaas oo allaxdu lana washaqu likayrina ilka anagu inoo sugnaaday shaqiguna keyrkeen buu u sugnaaday oo markaa haddii iyada suurtagal ay tahay ama ay sahlantahay il in la qoda isagaa ka horeeyaoo mudnaanta leh inwaanay jirta waqtigiisa rasuulka ilaahay labada xaalaba kolley madiino way jireen oo bal rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh markii la aasaya waxaan filayaa in laba loo yeedhay oo midna kii iilka qodi jiray uu ahaa midna kan shaqiga yaqaano dee waxaa soo horreeyey kii iilka qodaya abu dalxa soo horreeyey ee bal waxa weeye see waxay ina tusaysaa xadiidkaasi inay horta fadiilada iilku leeyahay haddii iil la qoday ay suurtagal tahay ama ay sahlan tahay dee isagaa kaba horeeya bal maalan laakiin haddii dee meeshu ay soo dumayso dumadiiyo waxaa loogaba baqanayo meel jilicsan ama dumaysa ay tahay dee shaqigiibaa mudnaanta yeelanaya si aan meeshii aanay usoo dumayn markay meeshu ay jilicsan tahay ee laga baqanayaba inay soo dunto baabun idaa aslama sabiyu ilmihii yaraa hadduu islaamo famaata uu dhinto hal yusallaa calayhi ma lagu tukanayaa wahal yucradu ma la bandhigayaa cala sabiyi ilmihii yaraa alislaamu islaamnimo ma loo bandhigayaa taraajibta halkana markay masaa-ishu ay khilaafiyo tahay sheekhu raximah llahu tacaala waa kanoo dee ma jasmiyo istifaan buu sooba dhigtay marka walow uu marka la eego kitaabuljihaad oo kale qeybta dambe wahal yucradu cala sabiyi lislaamu istifaamta uu kaba daayayoo uu jasmiye uu yihi wakayfa yucradu lislaamu cala sabiyi cibaaro saasa bal kayfiyadee baa islaam haddii ilmo yar loo bandhigayo ama aan qaangaadhinu dee waa ruux aan qaangaadhin seebaa loogu bandhigayaa taasi waaba isagoo ah waa la bandhigayaa laakiin se seebaa loogu bandhigayaa taa dambe kaba dhigay eh iminka halkan waxa weeye waa tan kolley khilaafka halkanna waxay sababtu ay tahay ilmihii yaraa dee markan uu tabac liwaalidayhi way noo soo socotaayoo labadii waalid xukunkoodii buu leeyahay balina isagii mukalaf ma aha isagii mukalaf ma aha bal isagoo qaangaadhin laakiin wax kala garanayo dee wax fahmayo caqli leh laakiin aan weli qaan gaadhinun waqtigii takliifka aan gaadhin hadduu islaamo iyadoo islaamnimadkaasna aanay ahayn dee tabac liwaalidayhi ama liaxadi waalidayhi aanay ahayn oo kale islaamnimadkiisu miyuu ansaxaya mise ma ansaxayo bal maalan taas oo kale waa khilaaf jira oo dee aimada qaarkood waana bukhaari kolley waa sida uu kuba tegayo in ay tahay islaamkiisu waa ansaxaya bal axaadiidna uu inoo soo ururin doonaa ama uu inoo keeni doonaa ee khilaafka jira daraaddeed buu istifaam uba dhigtay iyada haddii dee islaamnimo loo sugana ilmihii yaraa haddii labadiisii waalid mid muslimiya ama labadaba waalidba ay muslimiin say noo soo socoto dee isagu tabacan liwaalideyh ama liwaaliday lmuslim ayaa islaamnimo loogu xukumaya waa lagu tukanaya hadduu dhinto laakiin waa kii aan labadiisii waalid midna aanu islaamba ahayn haddaan idhaahno islaamnimadkiisu uu ansaxaya markaa wax kala garanaye dee uu wax fahmaye hadduu islaamo shahaato oo kale dee ha waa laguma tukanayaabay noqonaysaa marka dee islaamnimo taa la sugo oo masaladna iyadna khilaafkeedii waa jiraya axaadiid buu inoo keeni doonaa waa kan sheekhu raximah llahu tacala ahaarna kasoo horreysiin doono wuxu uhi waqaala alxasanu wa shureyxun wa ibraahimu wa qataadatu intuba aimadii taabiciinta weeye xasan waa xasan albasri shureexna waa ninkii shahirka ee qaadigaba ahaa ibraahimna waa naqaca qataadna waa ina dicaama idaa aslama hadduu islaamo axaduhumaa labadii waalid mid ahaan uu islaamo midkood falwaladu maca almuslimi waladku wuxuu la xukum noqonayaa raacaya ka isagu muslimka ah taas weeye oo maxaa arrintu ay tahay marka horeba dee labadiis aabbo laba gaalunbay ahaayeen laba yahuudi laba nasrani ama wax kaloo labadooduba saasay ahaayeen hadday soo wada islaamaan hadalma taagna oo labadoodiiba dee waa muslim midkood baa soo islaamay ilmihiina weli waa ilmahaasaan dee gaadhinba waa yaryahay guud ahaan oo waqti uu islaamnimo sifeeyo ama taasoo kale ama imika la ydhaah waa islaamayaaba ma jirto lama gaadhin ilmahan yar ciddee buu raacayaa ma aabbuhu raacayaa ma hooyaduu raacayaa keebuu raacayaa waxaa markaa aimadaas uu inooga soo naqliyey ilmuhu ka muslimkaa kolba uu xukumkiisa noqonaya kaasuu raacaya oo markay noqoto ciyaalka oo kale ama mawlid ba aan idhaahno dee xagga nasab markay noqoto aabbaha ayuu nisbo sheegtaa waa taas oo kale markay noqoto xagga nijaasti iyo waxyaalahaasoo kale waxay idhahdeen akhas alaslayn ayuu raacaa oo maalan haddii ay iskaba wada dhalaan bal hadday suurtagal tahay shay daahira waa sida xoolihii laba dhaqanaya iyo waxaan nijaasaba si ay oo kale ay wax iskaba dhalaan oo kale markaa akhas alaslayn ayuu akli iyo nijaasnimo iyo waxaa raacaya oo xaggii nijaasti ayuu raacayoo kale bal maalan taas oo kale diin markaa maxay noqotaa diintana kasaruu raaca wadiin alaclaa kulli albayaad suyuudioo malaa barhkoodna ay sharxeen ayaaba jirto yatbacu lfarcu fi lintisaabi abaahu markaa wadiin alaclaa baa kuba jirtayoo akhasalaslayn rijsan wanajasan abal diinta markaa kasaru raaca asalkeed iyo wixii taa u daliil ahaana waaba tan oo markay diin noqoto labada waalid kolba kooda islaamay ayaa ilmahan uu la xukum noqonaya uu raacaya waana ta iyagu sidaasi dhe marka wuxuu uhi wakaana bnu cabaasin ibn cabaas waxaa radia allahu canhuma maca ummihi hooyadii buu ahaa isagoo ama maca ummihi min almustadcafiina dadka mustadcafiinta ayuu kaba mid ahaa walam yakun maca abihi aabihii maciisana ma ahayn calaa diini qowmihi qowmkiisa iyo tolkii diintooda halkan xadiid baa inooguwa iman doona ibnu cabaasba uu tan leeyay laakiin intan dambe walam yakun maca abihi calaa diini qowmihi waa bukhaari hadalkii waa tafaquhii iyo istinbaadkii weeye macnuhuna waa maxay ibnu cabaas waqtigaa dee waxa weeyaan islaamku bal dee waxaa u dhashay rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh iyo aalkiisu markay muxaasiriin ku ahaayeen shucbu abi aalib ayuu dhashayba waqtigaa waa yara waana la hijrooday markii dambena isagu dee ma soo hijroone hooyadiina horey u islaamtay lubaaba bint alxaari uma lfadlina horey u islaamtay marka laakiin waxay ku arhsanaayeen maka cabaasiya islaamkiisu waa dambeeyey oo waaba waqtiyadii fatxu maka ayuu kuba soo dhowaa islaamkiisu marka cabaas isagu waa ninkaa weynoo dee diintii qoomkiisu kuba sugnaa haddaba markaa muxuu leeyahay halkan inqolooyinkii dee suuradda ma suuratunisaba ku yimid dee ila almustadcafiina taas mustadcafiinta ee min alwildaani wanisa dumarkii iyo caruurtii lahaa ayaa hooyadii iyo isaguba ay kaba mid ahaayeen oo markaa maxay ahayd hooyadii oo muslimad buu la xukum noqdo waa kaa mustadcaf waa inan yar markaa aabihii waa joogaan muslim aan ahayn hooyadii laakiin muslimad bay ahayd manaanay soo hijroon karaynoo may soo bixi karahaynba ibnu cabaasna markaa muxuu la xukum noqday hooyadii buu la xukum ahaa oo mustadcafiintaa buu kuba jiray ama ciyaalka ah ama waxa weeyaan dee dumarkiiba ah iyagu xeelo ay ku soo baxaan ay kusoo hijroodaan aan karahaynba oo iyagu markaa macduurin ahaa hadday sooba hijroon waayeen xadiidkiisa inoo iman doonaa ama intan walam yakun macaabihi calaa diini qowmi dee waxay inoola socotaa tarjamadii waa bukhaari istinbaadkii iyo tafaquhio macnaa iyadoo waqtigaa uu abihi aanu muslim ahayn hooyadiibaa muslim ahaydoo waa kan iyadiibuu la xukum ahaayoo mustadcaf sidaasuu kuba noqdo waa ruux muslima laakiin aan awood u lahayn uu kuba soo baxu kuba soo hijroodo hooyadii baanu laba mid ahaa aabihiina waqtigaa muu islaamin diintii qoomkiisu kuba sugnaa dee markaa aabihiina lama raacin markaa wuxuu raacayaa ilmuhu labadiisa waalid kolba ka muslimka ayuu raacaya wa qaala waxaanu yidhi daahirku waa ibnu cabaas inuu yidhi oo ibnu cabaas inuu tan yidhi de ibnu cabaasba waxaana xaafid ibnu xajar yidhi aada iyo aad markuu u tatabucay ee uu dabagalay dabagalay riwaayaadkiiyo waxyaalahaas oo kale dee ibnu cabaas halkana qaa'ilkii muu bukhaari muu cayino waqaala fulaan muu odhan daahirkuna waa ibnu cabaaskii inuu kuba cadfan yahay oo ibnu cabaas kalaamkii yahay laakiin wuxuu leeyahy markan in badan tatabucay maan helinbe bal dee wax ka sarreeyuu helayoo xadiid markaa daraquniyo ay wariyeen ruyaani iyo oo bal maalan sanadkiisuna uu xasan yahay marfuucna ah ayaa wuxuu kuba yimi xadiidkaasi bal waxa weeye in alislaamu yacluu walaa yuclaa waa xadiid marfuucu kuba yimi laakiin dee adigu markii dambe wuxuu markaa hore yidhi malaa muxalla ibnu xasimuu markii dambena kaba helay iyadoo ibnu cabaas kalaamka leeye laakiin xadiid marfuucaba jirto oo bal maalan taas ah oo macnahan kuba yimi alislaamu islaamku yacluu ka sarraynayo weeye walaa yuclaa calayhi isaga lagama sarraynayo markaa ruuxii haddii uu dee waxa weye labadii waalid muslim yahay kaasaa sarreeye kaas baa la raacinaya alislaamu yacluu walaa yuclaa xadaana cabdaanu qaal ahbarana cabdullahi markaa bal intaa horta waxa iyada inooguba sugan halkaa hore haddii labadii waalid mid ahaani uu muslim yahay kaa muslimka ama aabbaha noqda ama hooyada ayuunbuu ilmaha yarina tabacu noqonaya islaamnimaa loo xukumaya waa lagu tukanaya haddii uu dhinto bal markaa waalidkiisa muslimka ayuunbuu raacsan yahay uu la xukum yahay intaasi waa inta iyada qeybta nooguma sugan ee laakiin bal maalan hal yucradu cala sabiyi alislaami laba xadiid baa inoo soo socduu keeni doono taasi ay kuba sugan tahay xadaثna cbdاn qال أخbarna cbdاللahi عن يuنس عن الزهري قال أخbarnii سليم بن cبداللahi أن بن cمر رضي الله عنهma أخbarah أن cمر انطلqa mع النبي صلى الله عليه وسلم iبن cمر baa inankiisa saalim buu u waramay wuxuu ugu waramaynaa aabihii markaa iبن cmar waa cumare inuu tegay rasuulka ilaahay maciisa isagoo mع النabiyi صلى الله عليه وسلم fيi rahdi weliba jamaaco iyo koox iyagoo ah ayuu qibaala bni sayaadi nin ina sayaad la odhanayay ayay xaggiisa u kaceen xataa wajaduuhu ilaa ay heleen ina sayaadkii yalcabu xaal uu ciyaarayo maca sibyaani ciyaal yaryar buu la ciyaarayay cinda udumi bani magaalata waa reer ansaare reerka reer bani magaalo laydhaa xisnigood iyo qalcadooda agtiisa ayay kuba ciyaarayeen waqad qaarabuu waan u dhowaaday oo ibnu sayaadin alxuluma qaangaadh buu markaa ku dhawaa markaa wareeg ma qaangaadhin eeg oo halkan uu meelaha usoo qaadan doono rasuulka ilaahi wuxuu u bandhigae kumuu markaas uu ku dhowaa inuu qaangaadho laakiin ma qaangaadhin oo dee weli waa yaraa rasuulka ilaahina waa u qastay isaga dadna way raaceen kolley ibnu sayaad iyo arrintiisa iyo waxyaalo kitaab qaybo dambe kaba mida ayay kuba imanaysaayoo ku keeni doonaa waxa adigu arinku yahay kolley waa nin yahuuda weeye madiinana kuba dhashay waa ku dhashay rasuulka ilaahina salawaat ullaahi wasalaamu caleyh wuxuu maqlay bal markaa isaga warar kuba tacalluqsanoo dee barhkood baa ama xadiid baaba wuxuu kuba yimi inay dee haweeney yahuudiyadana dhashay isagoo dee calaamaadkii dajaal laguma sifeeyey labadiisa indhood ili masaxantoo midna ay soo taagantaoo kale yawaa inuu dhashaybe laakiin dee akhbaaraha kale jirayna waxba u imanayay la socday oo sii kahanadii carbeed oo kale oo warna u keenayo waxyaalo ayaa jiray rasuulka ilaahina kama soo gaadho haddaba si xaqiiqadiisa ay u ogaadaan ayuu rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh xaggiisa ugaba kacay ibnu sayaad isagoo ciyaarayuu u tegay falam yashcur muu dareeminoo ina sayaad rasuulka ilaahay kuba soo socdaya taas ma ogaan xataa daraba anabiyu sala allahu caleyh wasalam biyadih ilaa rasuulka ilaahay gacantiisa uguba dhuftay waxa weeyaan gacantiisa isaga kuba dhufto saa adugo dee meel jidhkiisii ka mida uun gacanta uu rasuulka ilaahay kuba dhuftay uma qaala libni sayaadin wuxuu ku yidhi tashhadu anii rasuulu llaahi ma qiraysaa rasuulka ilaahay inaan ahay fa nadara ilayhi ibnu sayaadina sayaad baa xaggiisii eegayoo fa qaala wuxuu yidhi ashhadu anaka rasuulu lummiyiina waa kaasoo waxaan qirayaa dee aan caddaynaya kuwa ummiyiinta waa carab inaad rasuulkoodii tahay si ay dee yahuudi lahaayeen faqaala bnu sayaadin baa wuxuu yihi linabiyi sala allahu caleyh wasalam haddana atashhadu anii rasuula waxyaalaha u imanaya waa taan leenahay waxyaalana ama ayn dee toosa ugu yimaadeen ama manaanbe isagaaba rasuulka ilaahay baa weydiin doono wax dee runayo wax beenaba waa arkayo waxyaalaha u maqlayo waxyaalaha loo sheeg sheegayo oo waa ruux wax la socdeenuun markaasuu yihi in anugu rasuul ilaahay ma qiraysa farafadahu rasuulka ilaahay waa ka tegay macnaa su-aashiisiiyo waxyaalahaas kole lafdigan rafadahuna ruwaada bukhaarisan oo kale macnaa tarakahu bay noqono macnaa uu iska daayay weydiintii iyo waxyaalahaas ee hadalkan soo socdun buu yidhi barhkood baa halkan rafasahu iyo iyadoo saad lagaba dhigo rafasahu laba idhaa iyo barhkoodna halkan way kuba dabdiyaan ama riwaayaadka way yimaadeena baltadan ku daysanaynaa oo qaala waxaanuu yidhi dee isagii uu jawaabtiisiiyo waxyaalahaas mana qaangaadhin waataa kolley rasuulka ilaahi marka lu kusoo noqdeen way noo soo socotaay aamantu billaahi wa birasuuli ilaahiyo rasushiisii waan rumeeyey oo dee adiguna dee rasuul ilaahi ma tihid weeye ee ilaahiyo rasushiisaan rumeeyey yihi fa qaala lahu wuxuu ku yihi rasuulka ilaahi baa ku odhanaya maadaa taraa maxaad aragtaa ina sayaad buu weydiinayaa qaala bnu sayaadin wuxuu yidhi yaatiinii waxa ii yimaada saadiqun ku run sheegaya wa kaadibun ku been sheegaya anaa ku run sheegayana waan arkaa ku beensheegay waa caadadii kahanadaba uun oo dee arrinkuma dhaafsanayn waqtiyadaa islaamka horti markii dambe dee duruqdii ay warar ku helayeen baa laga joojiyey oo lagaba manciyey islaamka horti waxaa carab iskaga badnaa niman kahano ahoo in shayaadiin iyo jin ay laba socdeenoo ay u keenayeenna warar ay ama meela ka soo maqleen oo dadku aanay dhaqso u ogaan karinoo ama dee aan la ogaan karinboo meelo fog ay kaba keeneen ama ay waxyaalaha samadii markii hore ay fuuli jireen laakiin markii dambe loo diiday oo ataa anaa lamasna samaa fawajadnaha muliat xarasan shadiida washuhuba markii dambe loo diiday maqaacid bay ku lahaynba anaa kunaa naqcudu minha maqaacida lisamci markaasay warkaa malaa'igta isu sheegaysa marka wax la xukmiyo ama ay wax jiraan intay maqlaan ayaa dee kolkol shihubtan baa laguma soo ganayo kii halkaa gaadhay isagoon weli warka kii ka hooseeyey u gudbin baaba shahabku haleelayay kolna isagoo warkii gudbiyey taase markaasay u keenayeen kahanadoodan iyagoo intaasoo beenood kuba darayoo dee dadkiina way rumaysan jireen waa loo tegi jiray dadkay kale xukumi jireen arrinkuna wuxuu ahaa inay yidhaahaan dee lagu rumaysan jiray runtii mar la arko waa kii berigiiba waxaa sheega wixii la arkay isagoo intaasoo beenoodba sheegaya haddaba arrinku taa kama badnayn oo ma dhaafsanayn ee waxa weeye isagiina waaba kan yidhio mid run sheegaya mid been sheegayaaba waa i yimaadaa faqaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam khullida calayka alamru waa lagaa dheehgeliyey macnaa lubbisa calayka alamru oo dee waa kaasoo xaq iyo baadil alfaadaha qaarkood xaq iyo baadil buu kaba cabireeye wixii wax kuu kala soocan maaho oo waxaa qasan ee adigii bal maalan shaydaanka ama waxaan wax kuu keenaya uu kaa qalday ee kaaba dheehgeliyey taasba ayuu yihi uma qaala lahu nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi waa wuxuu ku yidhi inii qad khaba'tu laka khabii'an inii anugu qad khaba'tu waan qariyey laka adiga khabiyan waxbaan bal soo qariyey oon adiga kuu soo qariyey ee muxuu yahay waxaa garo qaala bnu sayaadin wuxuu yihi huwa duhu waa duk in bal kollay qisadiisii imika halkan iyo umuurihiisa ma joogno waana qisadiisu malaa qiso iska yar dheerba taasi ay keentay saxaabadii rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh inay shanigiisa iskuma khilaafsanaayeenoo barhkood kuma dhaaran jiray inuu dajaalka yahayba isagu dajaalka weyna soo bixi doono inuu ninkan yahay ay kuma dhaaran jireen saxaabadii way jireenba oo dee bal matalan oo laga yaabaa cumar iyo jaabir iyo dad saasa kuma dhaaran jiray taasi way jireen kuwa iyagu aan lahayna way jireen waqtigii dambe weynaadayna madiino waa ku weynaadeen bal saxiixa muslim baana si yar badan marka leega riwaayaadka uu soo naqliyo taasbe riwaayaadkan waxaa ka mid ah abu saciid alkhudri kol iyagoo madiine ka wada yimo makana loo wada jeedo waayo markii dambe islaamnimo sheegtay islaamnimo ayuu sheegtay ayuu iyagoo meel la degay buu abu saciid u yimi alaabtiisii soo agdhigto abu saciidna dee ninka waxaan lagu sheegayo iyo waxaasuu nacayo markaasuu yihi dee dhulku waa kulliya haddaad meel yar oo kale aad dallaalimaysatood iga yar durugto markaasuu adigu isagiina wuxuu yidhi bal anugu dadka kale haddii ay waxyaalo kaba qarsoomaanba idinkan asxaabtii rasuulka ilaahay ama abu saciid oo kale inay wax idinkaba qarsoomaan ma aha meanu rasuulka ilaahay oo dhan dajaal oo kale maka ma galo iyo madiina waa ninkan madiino ka yimi makana aan ku socda rasuulka ilaahay waa kii saa yidhi miyaanu odhan looma dhalo anigu waa ninkan caruurta leh oo kale miyaanu waa gaalo aniga waa ninkan ruuxa muslimka markaasuu wuxuu sheeganayaana dhibta uu kalaba kulmo deetaan kol wuxuu leeyahy ku dhawaaday baa inaan u garaabo ninkii aan u garaabo dee intaase waa dajaal baa lalahayo markii dambe buu haddana yidhi in waan garanaya halkuu imika joogaya siduu yahay wixii markaas wixii oo dhanba dib ugama qasay umuuro kalena way jireen bobal saxaabada in badan kala duwan ayaaba kuwa tirin jirtay dee waxyaalo acaajiban ama la yaablan oo lagaba arkay si ibnu cumar maruu hadal yidhi mala hadalkii ibnu cumarna uu iskala garan waayo waxbuu yidhi oo markaasuu ku dhuftay ushiisio waa ka isbuuray isnaaxiye isnaaxiye dariiqiiba buuxiyey oo kale waxyaalo saasaa jirayoo markaa barhkood ilaa dee waxa weeyaan way isku khilaafsanaayeen laakiin dee kolley way noo soo socotaa dee adigu dajaal maahe laakiin kolley mala axda dajaajila waa ahaa ee dee kolley dajaalkii asalkaa maaha warar kalena way sheegaan dee kutubta marka akhbaartiisii waxyaalahaasna wayba badan yihiine bal waa taan lena saxaabadii rasuulka ilaahay baaba arrinta iskuma khilaafsanaa taas iyadu waa mid xaggan rasul markaa waxaana leenahay waxbaa la xidhiidhsanaayo saa dee shiqi iyo sadeex iyo qolooyinkii macruufka ee jaahiliyadii carabeed ee kahanadii waaweynaad ahaydee waxyaala ra'yi ama dee tabac lahaa cid la socoto oo kaleo wararka uba keento oo kale kolley taasna meesha way taalayba rasuulka ilaahay waxbuu soo qariyey macnaa waxaana waa isaga bal xaalkiisa iyo siduu yahay isagoo ku tijaabinaya oo jarabaya waxaana riwaayo nooguba timi waxaan rasuulka ilaahay dee malaa kolley cid u sheeg oo waa u sheegayba way soo socdeene waa fartaqib yowma taأti الsamaau bidukhaanin mubiin intaas weeye isagiina jin iyo waxyaalaama la socdaan hadalkii oo dhan lama wada helin oo muu wada helin dee ciddan wuxuu keenaysay intan adduqoo dee riwaayadu noqonaysa addukhaan macnaa iyadna luqatun fi dukhaan intii oo qidco yaroo koobana waa wixii ay la soo dafayeen ay la soo boodayeen intaas ayuu malaacidii dee waxaan u keenaysay la socotay intaasay ka xafiday wixii adduqo waa ka yidhi waa duq waxaad ii soo qarisay faqaala wuxuu yihi rasuulka ilaahi ikhsa ikhsa waa kelimo ayga marka la eryayo oo kale laba yidhaaho macnu waa maxay markaas uskuta saagiran madruudan weeye aamus adoo dee dullaysan oo madruuda waayo waa kelimo lisajri lkalb cindamaa yurad ayga marka la sajrinayo la eryayo ayaa kelimo ikhsa laba yidhaha taas bay ikhsa tahay macnuhuna waa maxay uskuta saagiran madruudan weeye falan tacduwa qadraka martabadaadii ma dhaafayso arrintaadu kama badno wixii kahanada xaaladoodii kama badno macnaa ma gaadhsiisna ambiyada ilaahay ilaahay baa subxaana watacaala dee waxa weeyaan qeybkiisa wax ka mida iyaga daalac siiyey oo dee waxa weeyaan iyaga tusayay qeybbay markaa kaba waramayeen waxyibaanay kuba waramayeen taas ma gaadhsiisna dadkii saalixiintaana kolkol ilhaam wax laguba ilhaamiyo way jireenoo baab karaamo lagu yidhaaho oo iyaguna dee been may noqonahayn isaga laakiin waa waxan qasan ee dee xaq iyo baadilba iyo been iyo run isuguba jiro marka wixii dee marka la eego kahano iyo dadka caynkaasa xaaladoodu ahayd iyo martabadoodu ahayd ma dhaafsanid weeye intaasunbaaba tahay taas buu kuba yidhi faqaala cumar radi allahu canhu cumar baa wuxuu yidhi dacnii idaah yaa rasuul allahi adrib cunuqahu aan dilay dawaba kale inay tashhadu anii rasuullah iyo dee xaaladiisu tan tahay faqaala nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yidhi in yakunhu hadduu yahay dee ka ad kaba firayso oo dajaal falan tusallad calayhi waqti dambuu leeyahy nebi ciisena dilaya adigu ma dilaysid hadduu dajaal yahay dee adigu laguguma sallidayo awooddaa ma lihid iyo qudradaa aad kuma disho wain lam yakun haddaanu dajaal ahayna falaa khayra laka fii qatlih waana weli maqaan gaadhina wax khayroo dilkiisa kugu sugan ma jirta iskabadaa kollay ficilkana yakunhu malaa ruwaada bukhaari intooda badan waabay dhigtay ama badh dee badhnaa waxa weeyaan lafdigooda in yakun huwa ayay dhigteen laakiin xagga naxwada kolley ficilkankaana markaa uu khabarkiisu damiir uu dhaco waxay qaybi doorataa in damiir munfasila lagaba dhigo kaana iyaahu oo kale taas bay doorataa kolley waana sida siba wahiyo ibnu maalikna kutubtiisa qaarkood uu kuba doorto laakiin alfiyadiisa oo kale waata uu doortee isagoo sheegay khayrkii inay infisaal doortaan ayuu yidhahaa isagoona waxaan dooranayaa itisaalkan aan hayno bal matalan dee tanna way jirtaayo inuu noqon karo damiir mutasila afcaasha kale de waa soo laakiin waa kaana iyo akhawaadkeedaan sheegaynaa iyo kuwan dee waxa weeyaan afcaashan iyadna laba damiir ay khabar de ay u dhici karaan ismiyo khabar ay u dhici karaan bal matalan taas oo kale waayo damiirkii kalea mustatira bal waxaan leenahay alfiyada wuxuu doortaa sid oo kale inuu isagu waa doortaa walow dee tasiilkiisa iyo uu ku doorto sidaasiba ay doortaan in halkan oo kale ay mudan tahay waa ikhtiyaarka une in la fasliyo in yakun iyaahu bal matalan markaa taas ay noqoto tan ay noqoto in yakun huwa haddii la yidhahna huwadii baa macnaa iyaahu taallay waayo nusqooyinka bukhaari barhkood bay dhacday xadiidku weli waa inoo socdaan waqaala saalimun saalim baa wuxuu yihi samictu bna cumara radia allahu canhuma yaquulu ina cumar baan maqlay isagoo leh indalaqa bacda dalika waa maalin kale haddana rasuulkii ilaahay baa intaa dabadeed ayuu tegay rasuulullahi sala allahu calayh wasalam walxaal ubay bnu kacbin ama iyo wa ubay bnu kacb rasuulku ku cadfaya maha xale iyo rasuulka ilaahiyo ubay ibnu kacab baa waxay u kaceen ila naqli meeshii dhirtii timirta ahayde iyo beertii allatii fiiha bnu sayaadin waa halkii reerkoodu ahaa de naqligooda uu kuba sugnaa ina siyaad kuba sugnaa kollay xulafo waxay la ahaayeen reer bani najaar oo markaa malaa may dheerayn dee madiine kamay dheerayn oo reer bani najaar waa ubay ibnu kacab iyo reerkoodiiy walxaal waa rasuulkii ilaahay ama waa rasuulkii ilaahayna adigu xaggiisay u kaceen wahuwa rasuulkii ilaahayna yakhtilo macnaa waa xeelay sidii yastakfilu macnaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh bal wuxuu doonayay imaka isagoon arag la kulmin inuu ku dhowaado waxyaalahan uu ku hadhadlayo waxbuu ku hadadlayay bal waxa uu ogaado si xaaladiisu ay uguba caddaato yakhtiluna markaas dee waa yaxtaalu bay noqon wuxuu u xeelaysanayey an yasmaca min ibni sayaadin shay-an ama yastakfiru waa isagoo qafladiisa dalbaya isagoo le bal isagoon ku arkayn ku dhowow hadalkiisa si uuba maqlo an yasmaca yakhtilu macnaa yaxtaalu an yasmaca min ibni sayaadin shay-an qabla an yaraahu ibnu sayaadin tanna sayaad arag fara'ahu nabiyu sal way soo socdeen fara'ahu nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilahi baa inoosayaad arkay walxal wa isagu mudajicun uu jiifo yacni fii qadiifatin lahu fiiha ramsatun aw zamratun macnaa qadiifo ayuu kuba jiifay lahu waxa u sugnaadayna waa libni sayaad fiiha waa qadiifada uu kuba jiifay iyo xaalada uu kuba sugan yahay ramsatun aw zamratun waa shaki min araawi waa ra-du inay horeyso iyo zaadu inay horeyso bal taasba weeye waxaa kaloo barhkood halkan dhacday zamzamatun iyo ramramatun oo iyaduna bal shaki ah oo ah inay laba za tahay iyo inay laba ra tahay laakiin macaanidaasoo dhammi afartuba waa wax aada iyo aada isuguba dhow oo marka markay noqotay ramsatunna waa ramsi muxuu ahaan jiray ishaaro waa xarakaad iyo waxyaale iyo dhaqdhaqaaq buu lahaa markaa isagu haddii zamratun la yidhahna zamri waa tan sawdkan iyo foodhid iyo waxaa laba yidhaaho macnaa waa sawd iyo wax dee laga maqlayo umala afkiisa iyo waxyaalahaasoo aan cod dheeraba ahayn taasuu uba sugnaa zamzamana haddii amramramarna iyadna xarakadii bay noqon oo macnaa sawdkaa khafiga un markaa ujeedaduu yahay haddii zamzama la yidhaahna waxay yidhahaan zamzamadaba taxriiku shafatayni bilkalaam waa hadal aan dhawaaq dheer ahayn oo dhici karta halkan sanka iyo intan kaba soo baxayo ama xalqiga kaba soo baxayo maalan aan dee hagaag mid loo maqlayo aada u cad aan ahayn kaasaa zamsamo la ydhahay bal adigu wuxuu lahaa ama xarakaad ama dhawaaq buu lahaa iyo hadal saasa ayuu lahaa markaa rasuulka ilaahay kusoo dhawaaday fa ra'at inuu kusoo dhawaadna uu doonayo isagu ma arkayo fa ra'at waxay aragtay umu bni sayaadin ina sayaad hooyadii baa rasuulallaahi sala allahu caleyh wasalam aragtay walxaal huwa rasuulkii ilaahay yataqi uu ku gagabanayo kolba isku soo toostoosinayo bijuduuci nakhli dhirtaa timirtaa jiridaheedii ayay aragtay hooyadii faqaalat libni sayaadin waxay ku tidhi yaa saafi waa magaciisii saa'id iyo sayaadna aabbihii waa la yidhi wa huwa ismu bni sayaadin weeye haadaa muxamadun wa muxamed sala allahu taala wasalaamuhu caleyh dee iyadu may odhane waa taas fahaara bnu sayaadina sayaad baa kacay booday faqaala nabiyu sala allahu calayh wasalam low tarakathu bayana hadday ka tegi lahayd oy ka aamusi lahayd waa caddayn lahaa macnaa waxyaalaha dee bal xaaladiisa lagu sii garto ayaynu kaba maqli lahaynoo xaalkiisiiyo xaqiiqadiisoo caddayn lahaa qaala shucaybun fii xadiidihi faranfasahu ramramatun aw zamzamatun waqaala isxaaqun ilkalbiyi wacuqayrun ramramatun waqaala macmarun ramsatun waa intii aan sheegayoo waa alfaade iskuba dhow e wuxuu leeyahay shucayb isagu xadiidkiisa waxaa kuba sugnaa halkaa farafadahu farafasahu barhkood ay leeyihiin luqadaba lafdigani dee saas macno sidaasa loogama helayo ee rafasahu haddii siin lagaba dhigo rafsigu laadkiyaba aho aabadee markaa rafsigiis iyo dawaabta laadkoodii haraatidoodii oo kale ramramatun iyo zamzamatunna waa taan soo sheegnay oo iyadna wuxuu iskuba dhowiin waa ama xarako ama sawd khafiya uun taas baa macnuu yahay isxaaq iyo cuqayla ramramatun macmar isagu ramsatun buu yihi halkii zamratun ee laakiin waa alfaade isku dhow bal xadiidka maxalu shaahidku muxuu noqonayaa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh waana tan la yidhi weli muuqaan gaadhin laftiga inooguba sugnayde atashhadu anii rasuulullahi waa bandhig uu islaamnimo u bandhigaya ma qiraysa inaan rasuulkii ilaahay ahay dee markaa kol haddii ruuxii waana roonaa markaase bandhigan loo bandhigayaa waxay keeni lahayd haddii uu dee markaa aqbalo inuu kuba islaami lahaa baltaaba weeye xadiid kale ay noo soo socdo waa kan xadaanaa sulaymaan ibnu xarbin qaala xadaanaa xamaadin wahuwa bnu zaydin can haabitin can anasin radia allahu canhu qaala anahu qaal kaana ghulaamun waxaa ahaayoo jiray inan yahuudiyun yahuudiyo ama kaana wuxuu aha ghulaamun ghulaam yahuudiyun yahuudi yakhdumu nabiya sala allahu calayh wasalam mid rasuulka ilaahay u shaqeeya fa marida u xanuunsaday laftiga ghulaam ilmuhu marka uu dhashay ilaa uu ka qaangaadhayo ghulaam waa la yidhaahaa marka imika halkana wuxuu soo arooriyey dee ghulaam walow dee isagoo qaangaadhayna kolkol iyo maa bacda dee waxa weeyaan buluuqba majaas ahaan loo odhanayo inta ruuxu xoog leeyo o dhanba ghulaam layskaba idlaaqi karo laakiin halkan wuxuu soo arooriyay bal lafdiga wixii asalka u ahaa oo wixii qabla albuluuqa ayaa bal maalan taas khulaam laguba idlaaqi jire waa inaanu qaangaadhin markaa taas buu sheekhu raximah llahu tacaala u daliishanaya walow dee lafdigu intaa macno ka ballaadhanba ama wax ka badanba laguma fasiri karo dee ruux qaangaadhay xataa khulaam lama odhan kare laakiin yarun yahuudiyun yakhdumu nabiya sala allahu caleyh wasalam fa marida fa ataahu nabiyu sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahi baa u yimi yacuudu xaaluu booqanayo oo uu soo booqday dee waa kan xusnulcahdi min aliimaan sidii xadiidba kuba yimi oo rasuulka ilaahay waa u shaqadaas taabaaba jirtay dee wax kaloo weynana waabuu rajaynayay oo ah dee waxa weeye islaamkiisan bal markaa taas uu uba bandhigayo taas adigu waa u yimi oo xadiidka ta inooguma sugan dee istikhdaamu lmushrik bal taasi way inooguma sugantahay oo shaqo looba dirto booqashadiisii markaa uu xanuunsanayo laba soo booqdo taasba bal waxa weeye dee arrintan kale maqsuudka weyn oo ah cardulislaami cala sabi oo waatuu baabka usoo dhigtay markaasaa faqacada cinda ra'si rasuulka ilaahi madaxiisa agtiisii buu fadhiistay faqaala lahu wuxuu ku yidhi aslim islaam waa bandhigii islaamnimo u bandhigayay dee waana qulaam haddaan idhaahno weli ma qaangaadhin markaa laftiga aan eegno sheekhuna saasuu uba soo dhigtay waa islaamkii oo loo bandhigay ilma aan qaangaadhin markaas fa nadara ilaa abiihi aabihii buu xaggiisa deey waa la tashanaya walxaala waa cindahu aabihii baa isna ag fadhiyo aabihii ag jooga ayuu xaggiisa dayey faqaala lahu aabbihii baa wuxuu ku yidhi aic abalqaasimi qaasim aabbihii sala allahu calayh wasalam yeel aic ayuu ku yidhi aabbihii baa odhanaya faaslama inankii yaraa waa ashahaatay fakharaja anabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi baa baxay walxaal wa yaquulu uu leeyahay alxamdu lilahi aladii anqadahu min annaar ilaah baa mahad leh naar ka badbaadiyey taas bal markaa waxayn tahay oo xadiidka tani uu sariix ku yahay dee waa kaa rasuulka ilaahay uba bandhigay ee in dee uu markaa islaam ka suurtogel yahay ruuxii dee intuu caqli leeyahay weli aan qaangaadhin bal lafdigan qulaam hadduu dee waxaan leenahay sariix ma ahay laakiin bal taasi way nooguba sugan tahay waa mid oo marka aan idhaahno waa suurtagal waanu ansaxayaa isagoon tabac waalidkii ahayn ruuxii aan weli qaangaadhina laakiin wax kala garanayay isagu markaas hadduu ashahaato oo islaamo wax laga aqbalayo waanu islaamnimana loogu sugaya waana lagu tukanaya hadduu dhinto bal markaa waa tarjamata inooguba sugnayd allahuma arrin kalea jirto cibaaradan rasuulka ilaahay yidhi ilaah baa mahadle anqadahu min annaar haddaan idhaahno sabi buu ahaa oo dee waxa weeye naar buu kaga badbaadiyey oo islaamnimadkan uu kaga badbaadiyo bal hadduu dee dee taa kuba weynaado ha kaba badbaad laakiin waqtigaas weli aan qaangaadhin hadduu dhinto waxaa la odhanayaa ilmaha yaree dhinteen weli mukalafka ahayn laba waalid oo gaalina ay dhaleen oo kale hadduu dhinto waa ahlu naar haddaan idhaahno halkan dee islaamkiisa waa ansaxayaa in jaanibkan kale miyaan idhaahdo waxaan hadduu markaa xaaladaa dhinto naar buu geli lahaa haddaanu islaaminoo taas bal bal iyada masaladaa kolley waa masale inoo yar dambayn doonta haddii ala idhaaye waxaan ku gaabsanaa un dee bal islaamkiisu inuu ansaxayo marka la eego daahirka xadiidka ama iyadaa ilmihii yaraa ee gaalkaa ee dhintay oo kale xadiidka dheer ee samure intaynu janaaska kuba jirno ayaan kolley wax dee tan kaba cad aan kuba arki doonaa iyo iyadoo ah waqtigaas inaanay cadaab gelahayn waayo wax dembiyoy leeyihin maba jirto walow labadooda waalid ay raacsan yihiin oo la xukum yihiin marka la eego xaggii umuuraha kale oo dee ilmahaas inay sidiisa islaamnimo iyo fidra looguma sugayo haddaanu labadii waalid mid aanu islaamin iyagu xukunkoodii leeyahay fi dunya laakiin aakhira oo kale bal markaa taas masalada kolley waa marsalaan dib ugu soo yarlaami doono casharkiina aad buu dee waqtigiisna gaadhay waxna waa yar harsan yahay baabkii dheer xadaana caliy bnu cabdillaahi qaala xadaana sufyaanu qaala qaala cubaydullaahi kale waa qaaladii aan lahayn kolkol way gooyaan labada qaala mid ahaan imika waa ta halkan taalla cubaydullaahina waa cubaydullaahi bni abi yaziid baa la yidhaahaa maaha cubaydullahi bni cutbata bn cubaydullahi bn cabdillahi bni cutbat bni mascuud maaha ninkii axaadiida badnaa ee ibnu cabaasna in badan wax kaba warinaya fuqahadii madiina toddobada ha kaba mid ah laakiin waa nin siqoo xadiid badanoo taabiciya isaguna taabiciinta qataade iyo zuuriya dabaqadooda oo kutubta lixdaaba ku wada sugan cubaydullahi bni abi yaziid la yidhaaho wuxuu ninkaasi samictu bna cabaasin radia allahu canhuma yaquulu kuntu waxaana ana aniga iyo wa ummii min almustadcafiina eeg hooyadii baa markaa la xukum noqday hooyadii baa muslim ahayd aabihii muslim maaha hooyadii buu la xukum noqdo markaa kuwa mustadcafiintaan ka mid ahayn waa kii tarjamada marka horeba oo kaana ibnu cabaasin maca ummihi min almustadcafiina sheekhu soo dhigtay waa xadiidkii ana anigu min sababay mustadcafiin ku ahaayeen ana anigu min alwildaani ciyaalkii yaryaraa baan kaba mid ahaa wildaanti baan ka mid ahaa wa ummii min annisaa hooyadiina dumar bay ahayd xeelo ay dee u hijrooto ay bal maalan taasi may jirin saas daraaddeed anagu mustadcafiinti baan ahayn markaa macnuhu muxuu yahay iyadoo taasi waa tii hore inoola socotay oo ah labadiisa waalid hadday mid islaamo isayaga la xukum noqonayaa ilmihii yaraa ee markuu weynaado ee bal isagu wax kale la yimaado waa halkeed ee waqtigaa islaamnimo tabac ahaan baa loogu xukumayaa xadaana abulyamaan qaala akhbaranaa shucayb qaala bnu shihaabi ina shihaab baa wuxuu yidhi marka waa mowquuf buu isaga ku yahay ama dee maqduuc bay markaa noqon mowquufa ku taagnaadeen yusallaa waxaa lagu tukanaya calaa kulli mawluudin ilmo kastoo dhashay oo mutawafan dhintay wain kaana liqayatin ama liqiyatin zinaba ha u sugnaado oo ilmo zina ku dhashay haba noqdo laabtu way kasirsantahay laakiin haya ama hiya labadaba way kuba dabdiyaan alhayuna waa didda rushdi oo rushdiga didkiibaa hayi halowgiyo taasoo macnaha tii kaalada ahayd waladkeedii iyo tii zaniyada ahayd waladkeedii labada ama walada zinaba tan way dhahaanoo dee waxaan rushdi ahayn bay kuba dhasheen haddaba haba ahaado hayaha u sugnaado zina waladkeedba ama zina ilmi ama ilmo zinaba haba noqdo ku dhashay eh waa lagu tukanayaa maxaa loogu tukanayaa min ajli annahu wulida waa in isagii uu ku dhashay oo laguba dhalay calaa fidrat alislaam oo dee ilmahan dembigii waalidkiina waxba kama saarna kol haddii labadiisii waalidna ama iyada hooyada ay muslimo tahay iyadii buu raacayaa tabac buu uba yahay marka hadduu dhinto ilmahaa yari waa lagu tukanayaa oo dee waxa weeya waa lagu tukanaya sida ruuxa weyne macsiyo kasta haba lahaadee dee muwaxidnimo kuba dhintayba loogu tukanayo marka muxuu yihi min ajli anahu wulida calaa fitrati lislaami yaddaci abawaahu saaxib ilishaad oo kale halkan dee si ay jumladu laqabadu isugu hagaagto isugu xidhnaato xaale ayuu icraabaa oo min ajli anahu wulida inuu yahay maxaa loogu tukan welida uu kuba dhashay calaa fitrati lislaami yaddaci xaal ay sheeganayaanoo abawaahu labadiisa aabaa alislaama islaamnimo aw abuuhu amase aabihii khaasatan haddii hooyadii yahuudiyad ama nasraaniyad ay tahay aabihii sheeganayo wain kaant ummuhu calaa gayri lislaam hooyadii waxaan islaamba ahayn ha kuba sugnaatee aabihii hadduu islaamnimo sheeganayo ama waxa weeye labadoodii ay taasa kuba dhashay waa lagu tukanayaa bal markaa taas buu yidhi oo mawlid dhammaantii waa lagu tukanayaa weli hadalkiisu waa inoo socdaaye laakiin markan uu leeyahay abuuhu khaasatan kolley waxaad zuhri markaa waa inuu kuba tegayo ruuxii zaaniga ah zinu ku dhashay ilmahani aabihiina uu kaba cabiray inuu aabbo u noqonayo dee waxa weeyaan wixii kaba yimaada kulankaas uu haweenaydan zina kulaba kulmay oo islaamnimo hadday iyadii gaalad ahayd waalidkii uu kuba raacayo aabbihii dee bal matalan tan kaba zinaystay uu kuba raacayo kolleyna aktaru ahlcilmi waxay qabaan markay zina noqoto hooyada wuu raacayaa way dhashay laakiin aabbaha ee nasab ahaana kuma raacayo waxyaalaha kalena kuma raacayo se dee waa kan zuhrile islaamnimadkiibuu kuba raacayaa haddii xataa iyadoo ay xaaladeedu ay tanba ahaydba gaalad ahayd wuxuuna uu zinaba yahay isagu kuba raacaya waana qowlka imaam maalik oo kale isaguna tuu qabo oo bal matalan laba yidhaa inkii zaaniga ahaa in loogu magacaabayo inuu aabbo u yahay liman zanaa biummihi oo dee islaamnimo uu kuba raacayo taas walow aimada kale inta badan aanay taa kuba tegin zinada baan ujeedaa gaal ahaan laakiin muxuu leeyahy ida stahalla hadduu dhawaaqo saariqan xaaliyo isagoo qaylinaya saariqan waa jumlo imaka waa xaalo adkaynaysa un istahalla istahallana macnaheedu waa dhawaaqun buu ahaa dhawaaqo keliya looma jeedee waa wuxuun laga arko ama xaraka ha noqoto indhisa ha noqoto dhawaaq haba noqotee tilmaamayo ama inuu nool yahay oo uu nolol ku soo dhashay haddaba muxuu leeyahay ida stahalla saariqan sulliya calayhi kol hadduu dhawaaqo macnaa la gartay inuu nolol ku soo dhashay waa lagu tukanaya kolley masaladaasna dee ilmuhu kol haddii markaa waanu waqtigiisii aanu gaadhin uu kuba dhalan lahaa uu sidaa kuba dhasho bal hadduu aanu nolol kusoo dhalan miyaa lagu tukanaya mise laguma tukanaya masalada waan soo horreysiinay kolley halkana de waa zuhri waatuu qabo haddii dee wax noloshiisa tilmaamaya taasna culimadii kale qabtay iyo wixii u daliilka waynu soo marray waayo hamishkii halkaasi kuba sugnaa halkana ay kuba sugantahy waana dee tacliiqi ibnu baaze oo kale inuu sawaabku yahay xataa haddaan istihlaal jirinna waa kol haddii waqti neefta la geliye uu gaadhay in laguma tukanayo laakiin waa taan soo sheegnay masalada kaba soo hadalay qowl labaadna inuu jiro imika waana suuri qowl kuba socdo ida stahalla saarikan calayh saarikan sulliya calayh walaa yusallaa laguma tukanayo calaa man laa yastahilu ruuxaan wax noloshiisa tilmaamaya la arag dhawaaq iyo waxyaalahan laguba arag laguma tukanayo oo min ajli annahu siqdun inuu dhicis yahay aan taam ahayn oo kaa isagu aan nolol kusoo dhalan laguma tukanayo waana masaladii horean sooba marre laakiin bal masalada halkan shaaficiyada agtooda oo kale dee daabidna way u yeelaane haddaan eegno iyada sabay qowlkooda iyo sidaan sooba horraysiina aimo kalena waa intooda badanna qowlkooda ah haddii aan wax tilmaamaya inuu nool yahay oo la dareemay aanay jirin hindhisan haba noqoto ama dhaqdhaqaaq yaree markaa uu soo dhashay dee saqdigaasna yahay laguma tukanayo ee waxa weeye laguma tukanayo sade waa la kafnayaa la maydhayaa taasoo kale waana la aasayaa taas wey haddii inuu istihlaalkaasi jirana waa laguma tukanayaa laakiin arrintooda abal markaa aan xagga salaada aan dhaafno haddii ilmuhu boqol iyo labaatan ama dee janiinkani boqol iyo labaatan iyo wax ka badan waa waqtigii nafta labageli lahaa uu yahay oo saa kuba soo dhinto dee istihlaalaan kuba soo dhinto shaaficiyada agteeda qasrigii waajib buu noqonayaa kol hadduu waqtigaa gaadhsiisan yahay kafantina waajib bay noqon aaskina waajib buu noqonaya laakiin salaada ayaan banaanayn taas oo iyaga bal maalan taasoo inay nolol ahaan kumuu soo dhalan waana hadalkan imika zuuri ana aragno haddii laakiin afar bilood aanu gaadhsiisnayn waqtiga nafta la gelinaya dee ruuxa nafta aanu gaadhsiisnayn iyada markaa waxay leeyihiin dafniguna sununbuu noqon kafantuna sunnay noqon ee laakiin dee khirqa unbaa inta lagu duuduuba horta in la qariyo unbaabay tahay waana jirta abyaad kutubta fiqiga shaaficiyada kuba soo aroorta oo daabidna markaa taas ay ugaba yeelaanoo markay halkan kaba hadlayaan dee kutubtan daabidooda ururisana barhkood sida alfawaaid almakiya iyo uu soo naqliyay alfawaaid almakiyo wasiqdu kalkabiiri fi lwafaati in daharat amaarat lxayaati siqdigu waa kabiirkunbuu la mid yahay la xukum noqonaya in daharat amaarat lxayaati haddii nolosha calaamadeed ay muurato taas aw khafiyat wakhalquhu qad dahara famnac salaatan wasiwaha ictabira wey ama way muuqato amaaratulxayaad ma muuqato laakiin abuurkiisi iyo shag waa dhan yahay oo uu muuqday famnac salaatan wasiwaha ictabira macnaa salaad jooji laakiin wixii kale waa markaa maydhigii iyo kafantii iyo dafnigii taasoo kale aw ikhtafaa aydan wa markaasoo fafiihi shayun lam yajiban waa def markaasa wasatruhu ha wasluhu wasatruhu waqasluhu uma dafnun adun qad nudib cibaaradu malaa taasad beydkatamaaba iga yar baxsade ee waa kolley waa abyaad shahiir oo ay daabit halkan ugaba dhigaan masalada suuradeeda cinda shaaficiyo laakiin haddii aan intaa muddadii uu kaba yaryahay wax muuqdayna aanu jirin dee wax ka waajibayaa ma jiree laakiin maxay noqonaysaa un satrigiisa iyo dee dafnigiisii noqonaysa iyo takmiinkiisiiyo baa iska dee noqonaya shay manduuba ee imaka hadalkan suurino kole waa taas oo laguma tukanayo leey kol haddaan arrintaasi muuqan fa ina abaa hurayrata radia allahu canhu abaa hurayra kaana wuxua yuxadiu mid warama marka abu hureyre muu soo gaadhin abu hureyre zuhri marka xadiidku halkan munqadac buu noqon laakiin riwaayadan buu inoo raacin doonaayo dee sanadku mawsuuliya halkan waa kala go-an yahay abu hureyre kana waxaa yuxadiu mid kuba waramo qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam maa min mawluudin ma jiro ilmo dhasho ilaa oo uu dhasho ilmo uu jiro yuuladu waxaa lagu dhalaa cala alfitrati waa fitradii islaamnimo macnaa qaabiliyuu u leeyahay iimaankii islaamnimadkiibuu qaabilay u yeelooyo haddii isaga iyo laysku daayo intaa uu korayo aan bi-a bedasho iyo waalid waxaan ka bedela iyo cid kale aanay jirin oo isagii wuxuu leeyahay qaabiliyo islaamnimo iyo fidradaasuu kuba dhalanaya iyo baltaas dee ayuu kuba dhalanaya ee fa abawaahu labadiisa aba yuhawidaanay de haddii labadii aba ay yahuud ahaayeen wuxuu arkaya unbuu kuba koraya iyagaa yahuudaynaya aw yunasiraani ama nasaraana iyaga kaba dhigaya aw yumajisaani ujeedadu waalidkii usradiisa bi-adiisa bedelayse haddii isaga iyo laysku daayo bal markaa uu koro caqligiisa iyo garashadiisa fidradu kuba soo dhasho islaamnimu baabu dooran lahaa kamaa tuntaju say u dhalayso albahiimatu waa neefkan xoola ay bahiimatan bahiima ay u dhalaysa jamcaa dhan oo waxba aanay kaba maqnay macnaa xaalkiisu wuxuu la mid yahay xagga inuu fidradii ama islaamnimo ama taa uu kuba sugan yahay oo haddii aan cid kale bedelin oon tagyiir jiho kale aanay ugaba iman bi-adiiyo usradiiyo waxaas uu tan uun kuba sugnaan lahaa waa neefkaa xoolee soo dhashay markuu soo dhasho meel go-an dacal ma laha wax uu leeyahay ma jirto dhegtiisii waxba kama go-na ma suntana waa isagoo dhan buu soo dhalanaya dadkaa laakiin googoynayo ama dee ama dhegihiisii daloolinaya ama dacal u yeelay in jeexaya ama wuxuu samaynayo waa ficil dad haddaba saa daabaduba ama bahimaduba iyadoo dhan oo waxba aanay kaba maqnayn ay u dhalanaysa laakiin marka dambe jadciga iyo wixii kale dad ay kuba sameeyeen ayuu isaguna sidan uguba soo dhalanaya weytaan kamaa tuntaju ficilku daahirkiisu dee majhuul buu u binaysan yahay laakiin xagga macnaha waa ka musamo marka horeba ficilkan afcaal waxooga ayao luqada carbeedka kuba sugan oo u timaada iyadoo siiqadoodu ay tahay taas majhuulka uma binaysan laakiin xagga macnaha musamaka ayuu kaba midyo nutiijo ayaa dee uu noqon makana waa tuntaju mudaariciisi ayuu noqonaya laakiin macnuhu waa musama oo albahiimatu faacilkii bay noqonaysaa naa'ibu faacil maaha ee hurica ayaa kaba mida yuhracuna waata qur-aanka kuba sugan hurica oo kale bal maalan waa de laakiin afcaal waxoogaaya malaa dee waxoogaa bay noqonayaanba afcaasha sidan luqada kuba timaada haddaba say u dhalaysa markaas markaa tuntaju imaka waa say u dhalaysa albahiimatu waa faacilkii tuntaju bahiimatan jamcaana macnaa taamata alacdaa weeye hal tuxisuuna ma helaysaan oo ma arkaysaan fiiha waa bahiimadu marka ay dhalato min jadcaa mid dhago-an ama wax saasa marka dambe dadkaa goynaya haddaba kana waa saasoo kaleo dadka waalidadiiba waxay kaga imanayaan taqayurkii marka horeba fidrada iyo qaabiliyadaas kusoo dhalanaya uma yaquulu abu hurayrata radia allahu canhu fitrat allaahi ay ilzamuu waxa laasimtaan fitrat allaahi fitradii ilaahay waa diintiisa islaamnimo allatii fadara naasa caleyha dadka uu ku abuuray ku khalqay ee haddii aan wax ka bedelayaa jirina ay qaadan lahaayeen taa laazima xadaana cabdaanu qaal ahbarana cabdulahi qaal ahbarana yunus waa kan xadiidku isagoo mawsuula imaka can zuhriyi qaal ahbarani abu salamata bni cabdiraxmaan ana abaa hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu caleyh wasalam maa min mawluudin ilaa yuuladu cala alfitra faabawaahu labadiisa aabaa yuhawidaani aw yunasiraani aw yumajisaani kamaa tuntaju lbahiimatu bahiimatan jamcaa hal tuxisuuna fiiha jamcaana waa taama weeye dhan oo isde markaa dhege aanay go-nayn dilaacsanayna hal tuxisuuna fiiha min jadcaa miyaa arkaysaan helaysaan oo daabadu markaa ama bahiimadu soo dhalato mid yadu dheg go-an ama wuxuu laga jeexay meelun dacal iyo waxyaalo taa miyaa helaysaan mayo uma yaquulu abu hurayrata radia allahu canhu fitrat allahi alatii fadala annaasa calayha laa tabdiila likhalq illahi kolley laadu naafiya haba noqoto jumladu khabariya ha noqote bimacnaa nahyi weeye oo macnaa uma sugnaanin bedelitaan abuurka ilaahay la bedelaa de waa kuwana aynu soo marrayba xadiidka ay kuma sugantay labadii waalidiin ay wax bedelayaan yahuudi ka dhigayaan nasraani kaba dhigayaan mujuusi kaba dhigayaane waa ha bedelina markaa nahyi likhalqilah abuurka ilaahiyo waxyaalaha taataabanoo ha bedelina dalika diinkaasi addiinu diintii weeye alqayimu toosnayd weeye oo bal markaa diintii qayimkayd weeye kole wallah subxaana wa tacala acla aclam